ujeeddo xukun maxkamadeed maanta oo ay taariikhdu tahay toddoba-iyo toban bisha safar kun afar boqol soddon iyo sagaalkii hijiriga waxaa la soo eedeeyey eedaysanayaal oo dhowr ah eedaysanaha koowaad magaciisu waa cabdirasaaq xaashi cabaas waxaana lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus u shaqaynayay etoobiya maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdirasaaq xaashi cabaas wuxuuna ka jawaabay sida tan waa run in aan la shaqaynayay sirdoonka etoobiya waxaana ii soo bandhigay nin u shaqeeyo sirdoonka etoobiya annagoo ah shan nin waana ka aqbalay shaqadayda waxay ahayd xog carruurin ku saabsan cumarada xarakada gaar ahaan kuwa imaanayo kismaayo kadib markii gaalada ay soo gashay kismaayo waxaa la ii soo wareejiyey baardheere meeshaas ayaan shaqadaydii ka watay ninkii aan hoos tegayey ayaa maalin wuxuu iga dalbaday macluumaad ku saabsan rag ay ka mid ahaayeen ismaaciil jabhad cubeed abuu axmed iyo cabdulaahi qanaas waxaan ku dhahay ma tegi karo xidradooda maadaama aan ahay shacab wuxuuna igu dhahay keliya ii soo xaqiiji joogitaankoodii ee waxaa ii shaqaynayo rag kale waxaana siiyey macluumaadkooda kadib duqayntii ayaa saas u dhacday wuxuuna la ii ballanqaaday shan kun doolar mana helin kadib wuxuu ii diray macluumaad labo nin oo ragga ka tirsan waxaa la i soo qabtay anigoo ku howlan arrintaas mushaharkaygu wuxuu ahaa laba boqol doolar waxaana la shaqaynayay shan sano wax dhiman xukun intaas kadib maxkamadda markii ay dhegaysatay ceedii loo soo jeediyey ceedaysane cabdirasaaq xaashi cabbaas iyo jawaabtii uu ka bixiyey oo ahayd mid qiraal ah maxkamaddii waxay ku xukuntay dil hadduu ridda ah waxaana loo daliishaday liqowlihi sala allahu calayhi wasalam laa yaxillu damu imri'in muslimin ilaa biixdaa halaath rajulin kafara bacda islaamih ow zanaa bacda ixsaanih ow qatala nafsan bikayri nafs akhrajahu atirmidiyu waannasaa'iyu wabnu maajah xukunkan waxaa ku sugnaaday qiraal eedaysanaha labaad magaciisu waa cumar cadare cumar da'diisuna waa shan iyo labaatan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan bi'asta murtadiinta maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cumar cadare cumar wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan ka tirsanaa bi'asta waxaan tababar ku soo qaatay suudaan annagoo boqol nin ah waxaana ka mid ahaa ciidankii loo bixiyey nabad kufure ee muqdisho waxaan ka soo shaqeeyey oo kale garoobe iyo boosaaso waxaa la i soo qabtay anigoo u socdo kismaayo si aan halkaas uga sii wato shaqadayda bi'esnimo xukun intaas kadib maxkamadda markii ay dhegaysatay eedii loo soo jeediyey eedaysane cumar cadare iyo jawaabtii oo ahayd mid qiraal ah maxkamaddii waxay ku xukuntay dil xaduridda ah liqowlihi sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin ilaa biixdaa halaath rajulin kafara bacda islaamih ow zanaa bacda ixsaanih ow qatala nafsan bikayri nafs akhrajahu tirmidiyu waannasaa'iyu wabnu maajah xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal eedaysanaha saddexaad magaciisu waa maxamed abaamayow waxaana lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsanaa murtadiinta maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed abaamayow wuxuuna ka jawaabay sida tan waa run in aan u shaqaynayay murtadiinta waxaana ku biiray xilligii cabdulaahi yuusuf mar ayaan ka tegay haddana waan ku laabtay hadda waxaa shaqo la igu soo diray wilaayaadka gaar ahaan meelaha ay ku tababartaan mujaahidiinta waxaa la ii ballanqaaday kun doolar haddii aan ku guulaysto arrintaas waxaa la ii soo qabtay anigoo ku howlan arrintaas xukun intaas kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay ceedii loo soo jeediyey eedaysane maxamed abaamayow iyo jawaabtii uu ka bixiyey oo ahayd mid qiraal ah maxkamadda waxay ku xukuntay dilxa oo xaduridda ah liqowlihi sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin ilaa biixdaa halaath rajulun kafara bacda islaamih ow zanaa bacda ixsaanih oo qatala nafsan bikayri nafs akhrajahu tirmidiyu waannasaa'iyu wabnu maajah xukunkan waxaa ku sugnaaday qiraal eedaysanaha afaraad magaciisu waa mustaf macalin xasan da'diisuna waa koow iyo afartan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqaynayay ciidamada etoobiya kana dembeeyey duqayntii ay u geysteen ciidamada etoobiya tuulada caliyow dooyow kuna qaatay boqol dollar iyo inuu gudbiyey nambarada saddex nin ka tirsan mujaahidiinta laguna siiyey shagaashan dollar maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysanee mustaf macalin xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run ina aan la shaqaynayay ciidamada etoobiya kana dembeeyey duqayntii caliyo dooyow iyo gudbinta saddexda nambar kuna qaatay boqol iyo shagaashan dollar xukun intaas kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay ceedii loo soo jeediyey eedaysane mustaf macalin xasan iyo jawaabtii uu ka bixiyey oo ahayd mid qiraal ah maxkamadda waxay ku xukuntay dil oo xaduriddo ah liqowlihi sala allahu calayhi wasalam laa yaxillu damu imri'in muslimin ilaa biixdaa halaath rajulin kafara bacda islaamih ow zanaa bacda ixsaanih ow qatala nafsan bigayri nafs akhrajahu tirmidiyu wannasaa'iyu wabnu maajah xukunkan waxaa ku sugnaaday qiraal wabillaahi towfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم